أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادني الله وإياكم منها أما بعد قل اليال أولا وحن كعب الضارنا يا kelimaadka canaawiinta lagu qoray ee lagu tilmaamay magaca ama laqabka sheekh anigu sheekh meey waxaan ahay arday ardayda ka mid a markaa laqabka hadda ahaanna umaan gaadhin oo weli waa dhalyartaan ku jiraa cilmi ahaanna maanuu taysanino shaqo kuma lihi kelmadayda caawa haddii aan u gudbo waa kelmad ujeeddada ay xambaarsan tahay amaba aanu ugu golleenahay ay tahay fadakir faina dikraa tanfacu lmu'miniin tii ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala xasuusi xasuusintu waxay anfacdaa mu'miniinta inay mu'miniintu isxasuusiyaan wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina xasuusiyey ama sharcigiisa ay isku baraarujiyaan waa arrin diinteenna ka mid a kamana turjumayso qofka dadka waaninaya ama wax u sheegaya ama uu xasuusinaya inuu dadka xasuusinayu u sheegayo waxa uu dheer yahay ee intii la hayey amaba laga yaabo saamiciinta badhkood inay uga cilmi badan yihiin cidda wax sheegaysa ayaynu isku baraarujinaynaa walaalayaal mawduuca ciwaanka ku baxay waxa uu ahaa haddaan wax ka tilmaamo attabaat cala alxaq xaqa in lagu sugnaado xaqa in lagu sugnaado taasoo aynu ku soo qaadanay aayadda qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inagu leeyahay fii kitaabihi alxakiim fastamsik biladii uuxiya ilayk qabso oo ku dheg kii laguu waxyooday ee xagga ilaahay kaaga yimi waata ay tilmaamayso aayadda qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa raaca kii laydinku soo dejiyey ee xagga alle laydinkaga soo rogay hana raacinoo wax ka sokeeya walaalayaal aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nebi maxamed ee tilmaamaysa in xaqa sidiisa loo tamasuko oo loogu dhego oo laga diin yeesho aad bay u fara badan yihiin tusaalayaalun baynu iska tusaalaynayna inu iska xasuusinaynaa waxaa ka mid a aayaadka tilmaamaya aayadda qur-aanka rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin caabud rabbiga oo cibaadadiisa laasima joogtee oo keliye ilaa ay geeridu ku haleelayso oo geeridu ay kuu imanayso intaad adduunyada ku nooshahay ama nolosha adduunye aad ku sugan tahay mid joogteeyo noqo cibaadada ilaahay iyo addoonnimadiisa iyo kaamarqaadadkiisa raacitaanka sunnaha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ka dhaqan yeelashadeeda caado iyo dhaqan iyo midaad joogtaysaha kuu noqotaba ilahay leeyi subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ah aayaadka rabbi subxaanahu wa tacaala mawduucan uu inoogu tilmaamay aayaadkii istiftaaxa aynu ku soo qaadannay ee rabbi ilahi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida dadow ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada oo cabsidiisa iyo cibaadadiisa ka dhaqan yeesha sidasaa rabbi inagu waaninaya yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaat walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ani geeridiiin soo haleelay idinkoo muslimiina mooyaane alla ka cabsiga dhabta ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idinka mutaystay inaad ka cabsataan ka cabsada walaalayaal waa mawduuc waa mawduucaad u ballaadhan adiladiisuna kitaab wa sunna ay tahay mid ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan kitaabkiisa xakiimka uu ku soo celceliyey oo uu kaga warramay uu ku bayaamiyey waa mawduuc u baahan in badan in la isxasuusiyo waa mawduuc u baahan qof kasta oo muslimihi inuu in badan ku baraarugsanaado si aanay dabaylaha iyo duufaanada kacaya adduunyada korkeeda ka dhacaya aanay kuu leexinin waa mawduuc u baahan in badan in loo feejignaado waxaynu insha allahu tacaala tusaalayaal aynu wax ku qaadanno oo fiican inoogu fiila inoogu filan rusushii iyo ambiyadii ilaahay soo diray ee khayrka iyo dacwatulxaq qudwada inoogu ahaa iyo kudhagaan ku dhagaanaanshaha iyo laasimitaanka dariiqa xaqa tusaalaha weyn inoogu ahaa waa loo dhibay mushkilado badan baa ula soo gudboonaaday dhibo badan baa loo geystay qaarkood waa lagu laayey qaarkood waa loo dhibay qaar waa loo xidhay qaar waa loo karbaashay qaar waa loo nabarreeyey itixaamo badan bay la soo mareen dariiqa xaquuna iyo manhajulkitaabi wa sunna calaa fahmi salafi alumma waa dariiq dhibaatooyinkiisa xambaarsan maha dariiq iska sahlan oo raaxo lagu marayo itixaamaad fara badan ayuu leeyahay waxaana tusaalaheeda inoogaga filan taariikhu alambiyaa'i waarusul iyo waxay la soo mareen in xaqa sidiisa loo raacaa shaqo sahlanna tusaalayaasha aadka u qiimaha badan leh waxaa ka mida nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah asxaab alakhduud nabiyullaahi ibraahim ilaahay subxaanahu wa tacaala fii kitaabihi alxakiim wuxuu inoogaga warramay dacwatulxaq markuu bilaabay oo ummaddiisii iyo qoomkiisu uu ugu yeedhay mashaakiladii iyo dhibihii ka hor yimi inay gaadhay in dab lagu rido si looga takhalluso oo waddada looga baydhiyo hase yeeshee ilaahay subxaanahu wa tacaala ma qadarin manay suuro gelin oo ilaahay baa uga heliyey nabiyullaahi ibraahim wax tasacsuca kumay keenin mushkiladdii isaga iyo qowmkiisa gaar ahaan ehelkiisii iyo aabbihii ka dhex dhacday ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu aadka ugaga warramay may u sababin nabiyullaahi ibraahim inuu dariiqa uga baydho ama xaqa wax ka mida uu ka tanaasulo ama waxyaabaha qaarkood uu hoos u dhigo ee waxau ahaa si la tahrayey sanamadii iyo wixii ay caabudi jireen ilaahay sokaday baadilnimadeeda caddaynayay bal in badanoo asnaamtoodii ka mida qoomkoodu ay caabudi jireen inuu kurka ka guray bay sababtay ku dheganaanshihii uu xaqa siduu yahay ugu dheganaa iyo tanaasul la'aantii aanu xaqa marnaba ka tanaasulahaynin waa tusaale xaya oo maanta dhexdeenna yaalla oo kitaabkeenna qur-aanka ah ku hardhan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaa qiyaami saaca halkaa uu inoo dhigay oo inaynu ka faa'iidaysano loo baahanya waxaanaynu ka qaadanaynaa inaan xaqa laga taraasulin inaan la yaraysanin shay xaqa ka mid a inaanay nala fududaanin shay ka mida sunnihii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in si sahlan looga tago ama loo ilaabo ama loo dayaco iyadoo la tixgelinayo dana yaroo adduunyo iyo aqraar dunyawiya darteed waxaa tusaale aad iyo aada u qayimayana uu inoogu sugan yahay asxaabu alukduud oo ilaahay subxaanahu watacaala uu kaga warramay fi fii juzin suura qayb ka mida suuratu yani suurad dhan qaybteedu ilaahay kaga warramay subxaanahu watacaala waxaa rabbi leehi subxaanahu watacaala qutila asxaabu alukduud annaari daati alwaquud id hum calayha qucuud وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وعربة الماوية لمن كان لو نسل أصحاب الأخدود وعيها ينقوم إلهكم يعيش سبحانه وتعالى وعكهري شياطين الإنس والجن kuwii la qarni ahaa shayaadiinta jinka iyo insiga ee xilligoodii joogay ayaa lagu ibtileeyey oo weliba ka xoog badnaa waxay u sameeyeen inay godad ay dab ku shideen ku guraan ciddii ka noqon weyda xaqa ee ka tanaasuli weyda waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu inoogaga warramay suuraddan nimanka asxaabuulkhuduud lo odhan jiray in dabkaa lagu gurayey iyadoo waxa laga dalbanayay ahayd inay xaqa ka laabtaan ama shay xaqii ilaahay iyo garashada ay alla garteen iyo cibaadadiisa iyo rumayntiisa ka mida inay ka laabtaan ay ka noqdaan ay faraa kala baxaan iyana waa diidayeen oo dabkiibay sidii ku gelayeen lagu gurayey ila qofka ka toobad keena ee ka noqda xaqa ayaa dabka laga daynay ilahay baa suuradda ku cadaynaya wuxuu leey wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid wixii lagu haystay ba ilahay caddeeyey inay ahayd inay ilaaha casiiska rumeeyeen oo cibaadadiisa u keli yeeleen kiiska loo haystay taa ayay hayd oo ilaahay baa ka warramay subxaanahu watacaala mushkiladda xilligaa jirtay ee ahlulxaqa lagula kacayo ilaahay suuraddan uu kaga warramaya haba kala fudfududaato ha kala qaro yaraatee waa mushkilad jirta ilaa qiyaam saacana jiri doonta mushkiladaha iyo caqabadaha iyo suuldaarooyinka lagala hor imanayo xaqa iyo cidda u nusraysaana waa mid jiraysa jirtayna sidaynu tusaalahanba ku hayno way kala miisaan yartae waa laga yaabaa inay xagga qadiyad ahaan ay kala fudud tahay laakiin waa jirtaa hadday tahay in la aflagaadeeyo cidda xaqa sidiisa u raacda oo tashadud lagu tilmaamay iyo inay adag inay qalqallafsan yihiin hadday tahay in wax kaleba loogu abtiriyo hadday tahay in magacyo xunxun lagu calaamadiyo hadday tahay in la dacaayadeeyo oo dacaayado xunxun laga faafiyo nebi maxamed baa ka nabadgeli waayey calayhi salaatu wasalaam oo shayaadiintii la wakti ahayd ay ku lahaayeen waa saaxir waa majnuun waa shaacir dhammaan waxa lagu haystayna waxay hayduun xaqa ilaahay u qabsaday iyo xadhiggaa wanaagsan iyo siraadulmustaqiimka uu ku dhegay wax kaloo lagu haystay ma jira wamaa naqamu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid taasun baa lagu haystay maantana waa jirtaa ama dhinaca acdaa lislaam iyo kafarada ha ka timaado xumaanta lagula kacayo ahluxaqu ama meel ka sakaysiyo islaamka muslimiinta dhexdoodaba ha ka timaado ha ka soo jeedee maantana waa mid jirta oo loo baahan yahay in muwaajahadeeda iyo feejignaanteeda la yeesho xaqa aan cidna looga tanaasulin ayan kaan cidda uu doono ha ahaada inaan cidna looga tanaasulin sharciga ilaahay siduu yahay loogu dhaqmo iyadoo loo qaadanayo oo loo fahmayo oo loogu camalfalayo sidii ay u fahmeen salafuna saalix raximahum allahu tacaala ilaahay ka- ha u naxariistay walaalayaal tusaalayaasha ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa iyo ku dheganaanshihiisa wuu inoogu tusaaleeyey aad bay qur-aanka ugu fara badan yihiin saynu horeba u tilmaannay laakiin tusaalayaal koob kooban ayaynu kaga kaaftoomaynaa waxaa ka mid ah tusaalayaasha ilaahay qur-aanka uu inoogu tilmaamay imra'atu fircawn waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala gabadhii ninkii xadgudbay ee ilaahnimada sheegtay fircawn la odhan jiray gaalkii ugu weynaa gaalada waxaa ilaahay inooga warramay gabadhiisii mu'minadda ahayd waxaa rabbi ku tilmaamay wamra'atu fircawna id qaalat rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljanna wanajinii min fircawna wacamali wanajinii min alqawmi alaalimiin waxaa rabbi leeyi subxaanahu watacaala imra'atu fircawn iimaankeedii baa ilaahay ka warramayaa iyo sii xaqa ugu dheganay iyo inaanu raadaynin oonu ta'siir iyo wax raada ku samaynin daaqyadii weynaaye xadgudubka badnaayee ilaahnimada sheegtay halkuu xadgudubka ka gaadhay ee ay gurigiisa ku noolayd ee xaaska u ahayd waa balaayo la degan waxay soomaalidu tidhaahdaa tuugo kula taa lagama tabaysan karo yacnii waa aad bay khatar u tahay shayga kugu mucaaradka ah ama xaqa aad wadda kulligtigaahee ka soo hor jeedaa markuu kula degaan yahay ead meel ku wada nooshihiin engeysan kala qarinahaynne hadhow habeen dhibtiisa kaala gaabin maayo ildabaanadaadu eeganayaa iyo xilliga uu kaa faa'iidaysan karo hase yeeshee ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku arsaaqay mu'minadaas inaanay ka tanaasunin xaqa iyadoo ku noolayd ninkaa halkuu xadgudub ka gaadhay ilaahnimada sheegtay gurigiisa ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa ku ammaanay waa tusaale ilaahay subxaanahu wa tacala inagu tusaalaynayo oo aynu ka qaadanayno inaynu xaqa sidiisa ugu dheganaano cidnaba aanaynu uga haybaysanin kitaabka ilaahay iyo sunnada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inay inuu ugu dhaqanno aynu ugu camal fallo sidii ay ugu dhaqmeen ay ugu camal faleen salafu haadihi alumma walaalayaal tusaalayaasha aadka u qiimaha badan leh ee midba mid uu ka layaa badan yahay aad bay ugu fara badan yihiin kitaabka ilaah iyo sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa tusaalo badan iyadana uu inoogu sugan yahay saxaabadii nebiga ridwaanullaahi calayhim ahlulmaka intii ahaydee hore waxaa ku dhacay mashaakillo fara badan markay nebi maxamed rumeeyeen calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa gaajo markay ka qaxeen guryahoodii ay nebi maxamed u go-een iyo raacitaankiisa iyo iimaanka in guryahoodii laga caydhiyey ay ku noolaan kari waayeen inay qaxoonti iyo hijra ku dhacday inay madiine iyo meelaanay u dhalan ay tageen ehelkoodii iyo maalkoodii iyo adduunyadoodii ay ka dhaqaajiyeen oo ay halkaa ku noqdeen ahlu sufa iyo dad caydh ah an wax alla waxay haystaan jirin werwer adduunyo ee ubadkoodii iyo oryahoodii iyo xoolahoodii iyo adduunyadoodii dhunna ay kasoo dhaqaajiyeen taasna waxay ahayd doorbidida ay door bideen inaanay sharciga ilaahay iyo xaqa raacitaankiisa cidnaba aanay ugu haybadaysanay siduu yahay u raacaan ayaa ku kaliftay oo u sababtay inay go'aamada noocaasa qaataan waana kii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu nasnuseeyey ay guusha adduunye iyo ta aakhiraba ay ku heleen ilaahayna subxaanahu wa tacaala in badan oo ka mid ah iyagoo adduunyada korkeeda ku nool uu ugu bushaareeyey janno iyagoo dunida dul tallaabsanaya radia allaahu canhum waraduu canhu iyaguna ilaahay waa ka raali noqdeen iyana ilaahay waa ka raali noqda iyagoo adduunyada joogabaa in badan loogu bushaareeyey markay noqdeen qaar xaqa siduu yahay u raaca oon cidna uga haybaysanin cidnaba wax ka mid a aan uga tanaasulin ilaahay taa ayuu ku arsaaqay abaalmarintoodana taas ayay noqotay cid kasta oo waddadoodii siday hayd u raacdaana taas baa ilaahay agtiisa looga rajaynayaa inay ku liibaanaan oo ay guul ku mutaystaan aakhiriya mid adduunyaba walaalayaal asabaat cala alxaq waa maqsadka ugu weyn ama maqaasidda ugu waaweyn ee diinteennu ay aada iyo aada u ta'siilisay mawduucanu amaba ku sugnaanshaha lagu sugnaado xaqu seeskiisu waxa uu ku qotamaa quluubta bini aadamka qofka muslimkii meesha uu ka sugnaado sugnaanshihiisa weyn amaba uu ka inxiraafa waa quluubta sidaa darteed baa nabigeenni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam waxa uu xadiis saxiixa ku tilmaamay alquluubu bayna asbicayni min asaabici araxmaan yuqallibuhaa kayfa yashaa quluubtu waxay ku sugan tahay baa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam laba farood oo faraha ilaahay ka mid ah yuqallibuhaa kayfa yashaa siduu doonaanu ilaahay u gediyaa waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam dacooyinkiisii qaaliga ahaa eenu ka dhaxlay ka mid ahaa in ilaahay subxaanahu watacaala in badan la weydiisto inuu quluubteenna xaqa ku sugo waxaa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ku ducaysan jiray yaa muqallib alquluub habbit qalbi calaa diinik allaha quluubta gegediyow qalbigayga ku sug diintaada xaqaaga dariiqaaga toosanna ee mustaqiimka ah inaan sidiisa ugu dheganaado inta aan adduunyada ka tegaayo ilahay ow saasaan ku weydiisanayaa baa nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam wa huwa ashrafu khalqi illaah isagoo ahaa kii ugu sharaf iyo karaamo badnaa makhluuqaadka ilaahay abuuray oo dhan cala alitlaaq ayaa haddana waxa uu ku ducaysanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo looga baqaynin inuu inxiraaf ku yimaado amaba uu timbireerixdo amaba ay salla ka dhacdo oo macsuum ilaahay uu ka dhigay ayaa haddana nebigu waxa uu ku ducaysanayay yaa muqallib alquluub habbit qalbii calaa diinik allaha quluubta gagadiyow qalbigayga ku sug diintaada waxaynu ka faa'iidaysanayna walaalayaal inaanaynu ka aamin noqonin fitanka faraha badan ee adduunyada ka dhacaya ee in badan oo muslimiinta ka mid ah saameeyey in badanoo ducaadda iyo dadka khayrka u nisbo sheegta ka mida saamayn ku yeeshay in badan dariiqii xaqa ahaa ay shalay ku taagnaayeen maanta weydaariyey inaanaynu ka aamin noqonin is odhanin idinku waa saxantiina ma arrinkiinu waa fiican yahay inaanaynu nafteenna taskiyadaynin inaanaynu isu qaadanin inaynu ka nabad gallay waxaa qayrkeen ku dhacay waa inaynu in badan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanno aynu ka barino inuu quluubteenna sugo oo xaqa ku sugo sidaa uu ahaa nebigeennii maxamed ah calayhi salaatu wasalaam mid ilaahay uga barya oo ilaahay uga magan galaa inxiraafka iyo fitanka teeda muuqatay iyo teeda qarsoonba sidaasoo kale ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay isagoo nebigiisii la hadlaya walowlaa an sabatnaaka laqad kidta tarkanu ilayhim shay-an qaliila haddaananu ku sugi lahayn ba ilaahay leeya onan xaqa kugu sugneen waxaad ku dhowaan lahay kuwaa dulmiga falay ee leexday ee lumay inaad xaggooda u ilato ayaad ku sigan lahayd ba ilahay leey waxaynu ka faa'idaysanaynaa aayadda ciddii aan ilaahay sugin inaanay sugnaanahayn ciddii ilaahay sugna uma sugnaanay asabaat cala alxaq waa shay aynu ilaahay ka baryayno waa shay aanaynu nafteenna inagu u keeni karin oonaynu karti u lahayn dhammaystiran waa shay aynu ilaahay ka toogayno subxaanahu wa tacaala inu lena ilaahay ow na sug ilaahay ow adiguna ilaali ilaahay ow dariiqa toosan nagu sug ilaahay ow na garansii wataqalubaat alatii tusiibu alquluub kasiira walahaa asbaabun kasiira taqalubaadka ku dhaca quluubta bini aadamka iyo isbedelada ku yimaadaana walaalayaal aad iyo aad bay u fara badan yihiin sababaha fitanka quluubta bini aadamka saameeya ee u sababa inay leexato aada iyo aad bay u fara badan yihiin taasoo qofka bini aadamka a soo wajahaysa habeen iyo maalinba isuna weydaaranaysa waxaanay ahlucilmigu ku tilmaamaan dhowr tusaale ayay ka bixiyaan oo ka mid ah waxyaabaha looga sabab dhigo bini aadamka fitanka ku dhaca qulubta waxaa ka mid a bay yidhahdeen waxyaabaha lagu fitnayn karo ama fitanka ku noqon kara qulubta bini aadamka in qofka ay la xidhiidho qaraabo xun oo sharka mooyaane khayrka aan ku saacidin in ilaahay ku ibtileeyo oo waxyaabaha qulubta inxiraafka u keeni kara waayo fahum daa'iman yushakikuunahu fii caqiidatih wa diinih iyagu mar walba waxay ku dadaalayaan dadkaa xune ilaahay uu ku ibtileeyay ee ehelka uu uga dhigay inay ka shakisiyaan caqiidadiisa ama ay duraan ama wax ka sheegaan waxaa kaloo ka mid ah in ilaahay ku ibtileeyo qofka lamaane xun hadday gabarh tahayna nin xun oo daacaadka ilaahay aan ku toosan ilaahay ku ibtileeyo hadduu nin yahayna xaaskiisa uu noqdo qof aan xaqa ugu nusqaynin oo wanaagga kula tacaawunin oo had iyo seeraa leh daacaadka rabbi subxaanahu wa tacaala ka fog waxay ka mid tahay waxyaabaha soo jiida in qofka quluubtiisu ay leexato qof mar walba kugu canaananaya inaad dhinac kale eegto ama wax kale ku mashquusho ama dacaadka ilaahay agtiisa aanay qiimo weyn ka lahayn ama khayrka iyo ku dadaalkiisa iyo ku tacaawunkiisu aanay qiimo badan la lahayn in ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu ibtilay waxaa kaloo ka mid a bay ahlucilmigu yidhahdaan waxyaabaha in qofku sugnaanshaha uu waayo quluubtiisuna ay leexato soo jiida ma'aaribu dunyawiya inay qofka quluubtiisa ku weynaato arrimaha addunyo iyo barsigooda ilaahina subxaanahu wa tacaala waxa uu kaga warramay fii suura kaamila mushkiladaha ay xambaarsan tahay alhaakum istakaatu xataa zurtum almaqaabir ba ilaha ilahi subxaanahu wa tacaala waxaa idin hoday oo idin mashquuliyey oo xaqa idin feejiyey oo idin lowsiiyey badsasha ba ilaahay leey aada wax badsanaysaan badsashiga meesha la tilmaamaya ilaahay ku tilmaamaya waa badsashigii adduunyawiga adduunyo badso maal badso daaro badso lacag badso ubad badso oryo badso inay qulubtaada ku dhacdo ama ay raad weyn ku yeelato waxbadsiga adduunyo oo waddooyinka fitanka iyo sayqulquluub uu bini aadamka uga soo galo shaydaankuna uu kala rakaabsado ee in badan oo ummadda ka mid ah inxiraafku uu ugu soo gabaday siday ula raacraacayeen ee akhritaankii uu ka qariyey wax badanoo ilaahay xaaraam yeelay siday ula raacraacayeen ay u kordhinayeen ay u bunbuuninayeen ama ha sii kordho ha sii ballaadhato mashaariicdeedu ay isu lahaayeen ay ka indhabeeleen wax badanoo ilaahay xaaraam yeelay subxaanahu wa tacaala qaybo badanoo macaashidii ilaahay ka mid ah ay dabeedna halaashadeen oo siday maalinba inuga boodayeen maalinba inu jiidhayeen markii dambe caadi ay agtooda ka noqotay waxaanaynu odhan karraa xilligan maanta aynu joogno ama xaqiiqadu ay tahay fitanka ugu badan ee ku dhaca gaar ahaan ducaadda iyo dadka khayrka u nisbo sheegtay iyo diinta meelaha ugu badan looga soo dhacay taasaa kowka badsashada waxaa la yidhaah waa fitna cadiima waa musiiba aada iyo aada u qaro weyn nas'alu llaha asalaamata waalcaafiya ilaahay baynu su-aalanaynaa inuu inaga nabadgeliyo walaalladan wixii ku dhacay ee qaadatayna ilaahay baynu u baryaynaa ina uu ka badbaadiyo oo uu xaqa iyo dariiqa toosan iyo raacitaankiisii tamasuga ku soo celiyo walaalayaal in xaqana lagu dheganaado oon waxba looga tanaasulin ama shay ka mid a aan laga tanaasulin adiladayna tusinaysa waxaa ka mid ah xadiiska ku sugan saxiix albukhaariga ee uu warinaya saxaabiga la ydhaha abi cabdillaah khabaab ibnu caraf radia allahu tacaala canhu qaala shakownaa ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wala aalihi wasalam wahuwa mutawasidun burdatin lahu fii dilli lkacba faqulnaa ya rasuula allah alaa tastansiru lana alaa tadcuu lana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بإمشاد الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يسد ذلك عن دينه وحول لي صحابي الله يلعى خباب بن عرف رضي الله تعالى عنه isagoo ka warramaya qisa aada iyo aada la yaab badan oo dhex martay isaga saxaabo uu ka mid ahaa iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam tilmaamaysana siday ugu dheganaayeen saxaabada nebigu ridwaan ullahi tacaala calayhim xaqa iyo waanooyinkii qaaliga ahaa ee uu nebigu uga tegay amaba uu ku booriyey ee tilmaamayay in xaqa lagu dheganaado oon laga tanaasulin wax kasta oo kaaga hor yimaadana loo adkaysto oo loo sabro waxa uu leeyahay waxaanu tagnay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo hadhka kacbada fadhiya sida siyaaqa xadiisku tilmaamaya ama shuruuxduba ay cabirayaan waxay ka cabanayeen dhib haysatay ayay nebiga uga cabanayeen saxaabadu markaase waxay leeyihin nabi allow miyaad noo gargaarayn miyaad noo ducaynayn miyaad ilaahay noo baryayn dhib baa na gaadhay waxaanaa nagu dhacay oo cabanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu u sheegay kelimad kelimaad aada iyo aada u layaab badan oo uu quluubtoodii warwarka iyo walbahaarka dareemaysay ee dhibta ka cabanaysay uu ku dejiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam qof kasta oo dariiqa xaqa ahi uu ku adkaado oo waddadu ay la yaro dheeraato oo daal iyo kacab dareema xaqa ku dheganaanshihiisa iyo dhibta ka soo gaadhaysana kelimaadkan waxay u noqonayaan dabiib aada iyo aada u fiican oo qalbigiisu uu ku qaboobo waxa uu leeyay nabigeenni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam isagoo cabashadoodii ka jawaabaya waxaa jirtay baa nebigu uri calayhi salaatu wasalaam ummadihii idinka horreeyey ee ilaahay rumeeyey ee xaqa siduu yahay u qaatay waxaa dhici jirtay ninka in la qabto oo la ciqaabo oo acdaadaysu iyo cadowga diintu uu qabtaan oo dhulka god looga qodo ayaa dhici jirtay buuri ninka ahlu xaq ah ee ilaahay rumeeye mu'minka ah iyadoo waxaa lagu qabanaya ee lagu dilaya lagu ganaaxaya ee lagu dhibaya ay tahay xaqa iyo raacitaankiisa waa la qaban jiray buuri dad dhulkaa god looga qodi jiray dabeetna waxaa lasoo qaadi jiray miinshaar markaasa halkaa madaxa kala barhkiisa laga saari jiray markaasaa miinshaarkaa sida looxa loogu kala jeexo loogu kala jeexi jiray ilaa madaxiisu uu laba qab dhambac u kala dhaco waxaa lagu samayn jiray garhsaad xadiid ah ayaa jidhkiisa saa loogu jeexjeexi jiray lafta yacka mid sidaa u kala guraysa oo lafta yacka kala feedhaysa ayaa loogu feedhi jiray buu yidhi maa duuna laxmihi wa cadmi maa yasuddu daalika can diini waxaasoo dhiba ee lagu samayn jiray ee lagu fali jiray ahluliimaan kamay ishortaagi jirin diintiisa qofku inuu ku dheganaado inuu xaqa siduu yahay u raaco kamuu tanaasuli jirin waxaa kaloo xadiidkii saxiix muslimka ku sugnaa ahaa ee uu warinayay saxaabigii suhay radia allahu tacaala canhu xadiiskii dheeraad qisat alqulaam waraahib qisadii raahib iyo inanka yar waxaa nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam cibar aada iyo aada u waaweyn inankii yaraaya saaxibka wax ka baran jiray ee ninkii boqorka ahaa ee faajirka ahaa uga diray suu sixirka u barto dabeedna ninka raahibka ah sii mari jiray dariiqa kusii mari jiray isagana waxoogaaga diintaa ka baran jiray itixaamkii ku dhacay ayaa nabi maxamed inooga warramay calayhi salaatu wasalaam waxaa la soo qabtay kii yaraa markii warkiisa caddaaday ee uu sheegay kii boqorka la fadhiisan jiray indhoolo ahaa shaahidkeenu ahaa saddexdii nin oo ah kii boqorka la fadhiisan jiray indhoolka ahaa ee ilaahay indhihii u soo celiyey iyo kii yaraa iyo raahibkii cadaabka la mariyey oo cadaab aada iyo aada ula yaab badan waxaa loo soo horqabtay kii raahibka ahaa markay tilmaamay uu si yaraanu sheegay waxaa lagu yidhi diintan ka noqo aad qaadatay kama noqonayo buuli minshaar baa la soo qaado madaxa laga saaray sida xadiiskan hore aynu ku tilmaamaynadoo kale masaala maad ka noqonayso waa laba seex baanu kuu kala dilaacinaa mee ka noqon maayo buuli sidii baa loo kala dilaaciyey laba dhabac loo kala riday intoo la kala jeexay waxaa loo yimi kii jaliisulmalik ahaa ee boqorka la fadhiisan jiray isagana sidii oo kale ayaa lagu yidhi diintan ka laaba haddii kale waa ku kala jeexaynaa kama tasaxsuxin ku dheganaanshaha inuu ku dheganaado ama uu ku sugnaado uu saabit ku ahaado xaqii uu fahmay isagana sidii si legba lagu sameeyey kii yaraa intuba tusaale u tahay kii yaraa baa loo soo dhigtay intaasoo intixaano kala duwan baa la mariyey si uu uga laabto xaqa kol buur laga soo tuura laydhaa kol badda ku qardiya laydhaa kullu daalik waxaa soo dhamay tasaxsah kumay keenin inuu xaqa siduu yahay ugu dheganaado dhammaan waa tusaalayaal waa waano waa wax sheegmo sharcigeennu laynoogu tilmaamay wax ku qaadashadeenu laynoogu sugantahay walanka waxaynu kusoo gabagabaynaynaa ilaa lix arrimood ama lix qodob oo lagu qabiibo amaba lagu daaweeyo inay quluubtu leexatana gaashaan looga dhigo oo sugnaanshaha ilaahay subxaanahu watacaala hayna sugee in la seego ama la inxiraafo waxyaaba u qaaya ka noqdo ahlucilmigu ay tilmaameen qaarkood arrinta koobaad waxa weeyaan ee wiqaayo ka noqon karta ama gaashaan laga dhigan karaa ilaahay gaashaan wanaagsan haynooga dhige qofku inuu ilaahay subxaanahu watacaala baryo oo uu weydiisto in badan inuu xusdiyo oo shubahaadka iyo ishkaalaadka shaydaaniga ah ee quluubta bini aadamka leexiye ee inxiraafka sababa inuu ilaahay ka nabadgeliyo quluubtiisa inuu sugo oo xaqa ku sugo kama kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam siduu ahaa rasuulkeenniba mid ku ducaysa allahuma yaa muqalib alquluub habbit qalbii calaa diinik waa arrin ka mida waxyaabaha lagaga gaashaanto inaad in badan ilaahay ku barido oad ku celceliso ducada inuu quluubtaada sugo oo inxiraafaadka iyo mihanka iyo itixaamaadka jira uu kaa nabadgeliyo arrinka libaad waxa weeyaan walaalayaal ee isaguna wiqaayo ka noqon karaa masaa'ibtaas sababtaa inuu qofku ku sugnaan waayo xaqa an yuksira min dikri illaah fa dikru llaahi xusnun xasiin inuu qofku badiyo xuska ilaahay in badanna carabkaaga uu dikriga ilaahay ka qoyanaado waayo xuska ilaahay waa dhufays adag oo lagaga dhufays qaato in quluubtaada sayq iyo inxiraaf uu ku dhaco in qalbigaaga shaydaan uu ku rido wax ku leexiya ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahy fii kitaabihi alxakiim alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub xuska ilaahay bay ku degtaa quluubtuba ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala quluubtu waxay ku sugnaataa xuska ilaahay walaalayaal qalbigu wuxuu bintii nabigeeni maxamed aha ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay tahay ta jidhka ugu qaalisan alaa wa ina fi ljasadi mudqa ida saluxat saluxa aljasadu kulluh waida fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb jidhka waxaa ku jirta baa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam xubin hadday hagaagto jidhka intiisa kale ay hagaagayso hadday xumaatana jidhka intiisa kale ay xumaanayso ay ka daba xumaanayso xubintaas qalbiga ayuu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inxiraafka iyo sayqa ugu weynna meeshu bini aadamka kaga dhaca waa quluubta ilahay baynu weydiisanaynaa aynu ku celcelinaynaa in badan aynu su-aalanayna aynu quluubteenna inoo hagaajiyo oo uu naga dhigo mid ku sugan oo idmi'naan iyo xasillooni ku qabta xaqa iyo raacitaankiisa iyo kusugnaanshihiisa فعقل رب الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو إيمانك لغير مؤمنين تعايو إن بدن إلهي حصة إن بدن إلهي نسها وتصبح صدى قلن هرأي قلن تبقى إلهي حصة النغر لا سمتانك يا عاديستك قفت مسلمك يا عاديستك وشوكتك دقى حسك إلهي ومد إن شاء الله بإذن الله الكريم loo rajaynayo inay wiqaayo iyo badbaado iyo gaashaan weyn uga noqoto inxiraafaadka iyo sayqa qulubta ku dhaca وكذلك جاء في وصف أولي الألباب أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم sidoo kale waxa ku yimi in lagu tilmaamay dadka ahlulcaqliga ah ee ilaahay cuquusha waafiga ah uu siiyey inay yihiin qaar ku tilmaaman qaar ilaahay xusa iyagoo taagan iyagoo fadhiya iyagoo dhinac u jiifa marxaladaha xaaladooda nololeed oo dhan inay yihiin qaar ilaahay xusa waa tilmaamaha ahlulkhayrka ahlucuquul alwaafiya kuwa cuquusha waafiga ilaahay siiyey ee waasica ah ilaahay waxa uu tilmaanayo sifo joogta ah uga dhigoo laasima inay yihiin qaar ilaahay xusa maraaxishooda nololeed oo dhan وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله وعن نبي حديث صحيح قسم نظيرها أن نبي عليه الصلاة والسلام مثل الله يفسه حالته سودم qodobka saddexaad ee ka mid ah waxyaabaha lagaga gaashaanto sayqulquluub sabaadka iyo sugnaanshahana inoo xoojinaya waxa weeyaan walaalayaal an yudiima qiraa'ata alqur'aan in qofku joogteeyo u caadaysto akhrinta qur-aanka fainahu xablullaahi almatiin waayo qur-aanku waa xadhiggii ilaahay adka wa siraatuhu almustaqiim waa jidkiisii toosnaa waalnuuru alhaadi waa iftiin ku hanuuninaya oo jidka toosan kuu tilmaamaya sidaas darteed qur-aanka iyo akhrintiisa iyo macnihiisoo lagu tadabburo waxay ka mid tahay waxyaabaha lagaga gaashaanto in quluubtaada sayq iyo leexasha ay ku dhacdo baa rabbi subxaanahu watacaala uu leeyahy fi kitaabihi alxakiim waina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwa ina hada alqur'aan qur'aankani ba ilahay leeyahy yahdii lilatii hiya aqwam wuxuu kugu hanuuninayaa ama wax ku hanuuninayaa ta toosan jidka toosan buu kugu hanuuninaya qodobka afraad ee ka mid ah waxyaaba lagaga gaashaanto sayqulquluub in xaqa lagu sugnaadana loogu dicfaac qaato waxaa ka mid a walaalayaal an yuxaafida cala alfaraa'id qofka muslimka ah inuu ilaaliyo faraa'idda ilaahay uu ku faral yeeliyo waajibaadka uu saaray inuu ilaaliyo oo aada ugu feejignaado wayukfir min annawaafil sunnayaashana uu badiyo waxaa nebi maxamed ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam xadiis alqudsi uu ilaahay ka warinayo waxaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa rabbi yidhi wamaa taqaraba ilaya cabdii biaxaqa ilaya mima aftaradtuhu calayh walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil xataa uxibah waxaa rabbi leehi subxaanahu wa tacaala addoonkayga shay uu iigu soo dhowaado agtayda waxa loogu kalgacayl badan yahay wixii aan ku faral yeelay wixii aan ku faral yeelay ayaa agtayda loogu kalgacayl badan yahay farallada iyo waajibaadka rabbi oo la ilaaliyaa waa wiqaayatun min alinxiraaf waa wax lagaga gaashaanto oo looga dhufays dhigto inaad qulubta bina qulubtaada ay ku dhacdo inxiraaf iyo leexasho ilxaqa ku sugnaan weeye وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فعرف الله سبحانه وتعالى ونقول أن يا صلاة labada dacal ee maalintii iyo qayb habeenka ka mid ah maxaa yeelay wanaagyadu waxay tagsiiyaan xumaanaha dad wanaagga joogtayso daacaadka rabbi aada laasimto farallada ilaahay aada ilaaliso sunnayaasha aada badsato waxay wiqaayo iyo gaashaan kaaga noqonayaan cadaadiskii iyo xumaantu iyo sayi-aadka iyo gafafka kaa dhacayaa sayqi iyo inxiraafkii ay kugu keeni lahaayeen bay kaa difaacayaan ilaahay kaaga ilaalinaya وفي الحديث الصحيح الجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من لما بينهما عن نبي عليه الصلاة والسلام سوى تلمام عباداتك إلى مكفرات هي ذنوب تيرير ودن هي خطايا كاد عيا هي كسرت كاد عيا إن لا هي كاد عفيو أي حديث كان النبي كتلمام عليه الصلاة والسلام waxaa kaloo ka mid a ahlulcilmigu tilmaameen waxyaabaha lagaga gaashaanto sayq ulquluub sugnaanshaha xaqa lagu sugnaadana kuu kugu saacidaya alinfaaq inaad wax la baxdood wax sadaqadaysato waxaa rabbilahi subxaanahu wa tacaala aladiina yunfiquuna amwaalahum ibtiqaa'a mardaat illaah wa tasdiitan min anfusihim waxaa rabbi tilmaamaya subxaanahu wa tacaala kuwa bixinaya maalkooda iyagoo raalli ahaanshaha ilaahay ku dalbaayo ujeedaday u bixinayaan aanay istus iyo wax kale ka ahayn ay tahay inay ilaahay raalli ahaanshihiisa ku gaadhaan iyo inay ku sugnaadaan xaqa oo naftooda ay ku degto waayo sadaqaadka iyo daacaadku waxaa laga faa'iidaa oo nafsi ahaan looga faa'iidaa inay naftaadu daacaadka rabbi ay laasimto ay ku qabowdo ay ku xasishay ogolaato oo laabtaadu ay ku xasishay ku istareexdo ayaa laga faa'iidaa nafsi ahaan ilaahay agtiisana waxaa laga rajaynaya khayr ka sii weyn qodobka shanaad ee ahlucilmigu tilmaamaan in waqaayo looga dhigto ama lagaga gaashaanto inxiraafka sugnaanshaha iyo xaqa ku dheganaanshihiis iyo kusugnaanshihiisuna uu ku xoogoobaa waxa weeyaan walaalayaal inaad la saarto cid wanaagsan ka ag dhowaato dadka ahlu khayrka ah dadka daacaadka rabbi kuugu kaalmaynaya dadka had iyo jeer alle khayrka lagaga daydo iyo wanaagga ee daacaadka rabbi kugu saacidaya waayo markaad caashisto markaad aragto dad khayrka u firfircoon ama aad ka ag dhowaato mar walba taasi waxay ku gelinaysaa dhiirigelin iyana adiguna fadhiga ka kacdo guntiga dhiisha iskaga dhigto laakiin had iyo jeer ale haddaad la rafiiqdo ama aad la degto cid adiga kaasii hoosiso kaa liidata taasi kugu saacidi maysa ilaa inaad sidooda aad kaslaan noqoto oo dabudhac kugu yimaado mooyaane waxay kugu saacidaysoo kale ma leh ahlukhayrka inaad ka ag dhowaato majaalisulcilm majaalis alculamaa ahlulkhayrka dadka ilaahay cibaadadiisa badiya iyo daacaadka rabbi subxaanahu wa tacaala in laga ag dhowaado had iyo jeer ah waa khayr aad iyo aada u weyn mashaakilka imika waktigan xaadirkaa beledkeena ama arlada ka dhaca ee xagga macaasida iyo sida loogu dhexli maday waxyaabaha ugu badana soo jiidana waxaa ka mida baycada iyo mujtamaca aynu ku dhex noolahay oo in badan aan kugu saacidaynin daacaadka rabbi ama kama dhacsanba oon kama warhayninba wax ka mida wax fara badan oo dunuubta ilaahay iyo macaasida ilaahay naga xarrimay ka mid a oo dadka caadaadkoodaba ku biirtay iyo waxyaabaha aan dhibba loo aqoonin waxay ka mid tahay waxyaabaha fududeeyey in macaasi badan iyo dunuub badan ay sii faafaan ama dadka ciddii khayrka u nisbo sheeganaysa iyo diinta laftigeeda ay wax badan iska beddelaan oo iskala qabsadaan xumaano badan iyo macaasi badan dadka agtaada iyo dhegtaada iyo ka badato waxay taas kuu sababaysaa in adiguna aad la daciiftood la habsaanto waxaa kaloo ahlucilmigu ay tilmaamaan oo qodobka lixaad in kusoo gabagabaynayna uu yahay waxyaabaha waqaayada laga dhigto albucdu can nawaadir ilfasaad in laga fogaado meelaha fasaadka uu ka jiro iyo xumaanta iyo macaasida ahlu sharka iyo kaagdhowaanshahooda ahlu bidaca iyo ahlu ahwaaga in laga fogaado oo aada looga dheeraado waayo ahl macaasiga iyo ahl fujuurka taagdhowaanshahoodu xumaan ayuunbu ku sababaya iyo inaad ka qayb qaadato xumaantooda ama wax kaa soo gaadhaan nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku tusaaleeyey xadiiskii saxiixa ahaa qofka la fadhiista lala fadhiista xun amaba la rafiiqa inuu ka dhigan yahay sidii mid buufimadka maalal fadhiistay oo kale waayo waxaa laga faa'iidaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam arrintaa tusaalaha isagoo tilmaamayey qofka la fadhiista qof sumaalaho buufimo dambiila kicinaaya inaad siifad xuni kaa soo gaadho birtaa u dhalaalinaya siifadeedaa xuni ay ku saaqdo ama dambiili kaaga soo duushay maradaada gubto mooyaane wax kale lagama faa'iido ahlu macaasikuna taasay ka dhigan yihiin iyo ahlu fasaad in lagaaga dhowaado ama lala majlis lala noqdo waa arrin aada iyo aada u xun oo in laga dugsoonaado oo aada looga dheeraado ay tahay walaalayaal kelmaddii ayayda nagu talagalay intaas ayaan kusoo koobayaa wixii khalad ah ee iga dhacayna ilaahay baan uga istikfaarsanayaa waayo anigu sidaan horeba idinku tilmaamay sheekh mayhi ee kelmaddan u maansidin intaas naftayda iyo nafihiinaba baraarujintaayana kooban ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu inagu sugo xaqa iyo dariiqa toosan inxiraafaadka iyo khuraafaadka farabadna arlada ka jiran inaga nabadgeliyo inaga badbaadiyo waxaan kusoo ku wareejinayaa abu caqiil falyatafadal maajuuran insha allah